Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Maamul goboleedka Hirshabelle oo ka duuleysa tayeynta iyo kor u qaadista wax soo saarka beeraha deegaanada maamulka Hirshabelle ayaa afar xabo oo cagaf-cagaf ah ku wareejisay iskaashatada beeralayda degmada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada. Qaar ka mid ah iskaashatada beeralayda la wareegay cagaf-cagaftan ayaa ka hadlaya waxyaabaha ay u tarayso cagaf-cagaftan iyo baahida ay u qabeen.
maanta waxaan ka mahad celihaynaa oo wasaaradda beeraha oo wasiirkeeda maanta uu joogo oo nagu wareejiyey laba cagaf oo kamid a cagafyaasha ugu dambeeyey ayna siisay ayna siisay faw ay noo keentay waan ka mahad celihaynaa hay-adda fawna u mahad celihaynaa marka ugu horreyso oo laba hor noo keentay labana hadda noogu dartay haddana waa kuwan afarta ay ka muuqdaan meesha ay ka muuqdaan ayagoo wada jira oo leesu keenay waan ka mahad celihaynaa wasaaradda beeraha iyo waraabka ee federaal ee hirshabeelna waxaan ugu mahad celihaynaa qaabka soo dhoweynta fiican ay nagula wareejisay oo haddana inuu garab taagan tahay oo mar alla markii xoogaa ama khilaaf yimaada ama wax yimaada ay noola xaliso iyo sida ay noogu kormeerto habka aan u isticmaalin cagafyaasha ilaa cagaftan waa cagaf hay-ad bixisay oo loogu talagal ummadda masaakiinta in beeraha loogu tabco haddii wax khalad ay ka dhacaan oo amba khaldaad ay dareemaan waa ciddii oo waardiya ka eedo waardiyi laheed waana ku mahadsan yihiin dadkan beeralada dad masaakiin oo cagafan iyo beeraha ay ku tabcadaan waxaan tiyahoo lagu dheela amba la burburaayo amba wax looga cayaarayna ma jiraan nidaamka loogu talagalo masaakiinta beeralada loogu shaqayhaa fawna waa u mahad celihaynaa waxyaaba intaas ka badan oo kasweynaa toban iskaashatoo la siiyey afar xab waa dareemi kartiin waxyaabaha ka dhim waa dareemi kartiin afartaas cagaf waxay ka dhexaysaa laba kun iyo siddeetan ruux ay ka dhexaysaa waa dareemi kartiin laba kun siddeetan ruux shay laga dhexaysay dhibka uu le waa dareemi kartiin Dhanka kale, Maxamed Dictor Maxamuud oo ah wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabelle ayaa ugu baaqay in iskaashatada beeralaydu ay ka faa'iideystaan adeegyada ay u qabanayso cagaf-cagafta ay ku wareejiyeen.
Ee, wasaaradda beeraha maanta ku wareejinayso iskaashatooyinkii ee, afar cagaf iyo agabkoodii oo la socdo Ee, agaf afarta cagaf a- agafka la socdo waxaa ka mid ah ambooyinkii beeraha lagu falaayay sidoo kale gariigyadii waxaa la mid ah ee, waxaa la socdo ee, muxuu ahaa ii sheeg gaarigii oo lagu daldalaya wixii beerti ka soo baxo sidoo kale iskaashatooyinka waxaa hore ugu wareejinay ee, green house gaaraya ilaa shan green house waxaa kaloo jiro oo waxqabadka wasaaradda ka mid ahaa in ah, loo sameeyey kanaalo loo qoday Eh, sidoo kale waxaa ka mid ahaa waxyaabaha loo qabtay iskaashatooyinka in training loo qabto seminaaro kala duwan loo qabtay Cagaf-cagaftan oo ah afar xabo ayaa lagu wareejiyay qaar ka mid ah iskaashatada beeralayda ka howlgala degmada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada si ay ugu faa'iideystaan wax soo saarkooda beeraha.
muxuu ahaa ii sheeg gaarigii oo lagu daldalaya wixii beerti ka soo baxo sidoo kale iskaashatooyinka waxaa hore ugu wareejinay ee, green house gaaraya ilaa shan green house waxaa kaloo jiro oo waxqabadka wasaaradda ka mid ahaa in ah, loo sameeyey kanaalo loo qoday Eh, sidoo kale waxaa ka mid ahaa waxyaabaha loo qabtay iskaashatooyinka in training loo qabto seminaaro kala duwan loo qabtay waxaasoo dhan waxay ahaayeen waxyaaba wasaaradda iyo hay-adda faw oo iskaashanaya ay u qabteen